madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagerin ayaa magaalada baydhabo ka daafuray mashaariicda xaldoon iyo nagaad oo ah mashaariic wax loogu qabanayo dadkay saamaysay isbeddelka cimilada iyo abaaraha munaasabada daafurka mashaariicda waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed safiirka midooda yurub ee soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya golayaasha maamulka koonfur galbeed iyo marti sharaf kale xuseen maxamuud sheekh xuseen wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan iyadoo aan ogsoonnahay sanad ka hor in elnino ay dhibaatooyin fara badan iyo daadad iyo dhibaatooyin ay ka geysteen deegaanadan soomaaliya gaar ahaan deegaanka koonfur galbeed in maanta mashruucan uu wakhtigu uu haboonaa uu yimid oona dadka looga faa'iideynayana ay tahay dadka baragacayaasha ah in loo helo xal waara taas marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa mustaqbalka si dhow inaan isla shaqeyna haddii ilaa hidmo sidii mashaariicda kaloo aad hore u gudbinaysanna aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa waxaad kaloo u mahad celinayaa hay-adaha i o m concern n r c gareedo shacdo oo mashaariic fara badan iyo howlo fara badan ka furiya deegaanadan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagana aadaan usoo dhaweynayaa runtii barnaamijyo hore sida danwadaag iyo saameyntana waa socdeen kanna waxaan rajaynaya sidaas oo kale si dhow inaan uloo shaqeyno cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo daafaray mashruuca ayaa sheegay in la gaarsiiyi doono dadkii loogu talagalay baydhabo dadka hadda joogo oo dadka deganaan ahayn oo deegaanadooda ka yimid oo magaalada ku sugan toddoba boqol iyo konton kun ayaa lagu qiyaasaa markii ugu dambeysay qiyaastii naloo soo sheegay naloo soo gudbiyey toddoba boqol iyo kontonkaas kun oo qof qoys laba arrinba rajay ka leeyihiin inay waddankoodii bay joogaan ay magaaladooda degaan ay helaan marka hal waaro oo ay ka mid noqdaan dadka deegaan magaalada degan oo ku nool si ay nolosha magaaladii ay ola qabsadaan marka waxay u baahan yihiin inay helaan deeganaansho dhab ah dhulay ayga leeyihiin guri iyo adeegyadii bulshadii kale oo dhan ay u baahnaayeen oo waxbarashada caafimaadka amnigii wix allaaleya wixii horumar ahaa shaqo abuurkii intaba inay helaan yyyay u baahan yihiin dadna waa dad rajo fiican ka leh inay doogaankooda ku noqdaan duruuftii kasoo wadayna ay aaminsan yihiin maray noqotaba inay ka baxaan oo ay ku noqdaan deegaankoodii oo ay beerahoodii u noqdaan dadka laba noocay isugu jiraan dad waa dad beeraley ah oo tacba ka ah beere abuuranayay dadna waa dad xoolo dhaqata ah dadkii beeralayda ahaa oo beeraha abuuranayay mashaariicda nagaad iyo xaldoon ayaa waxaa ka faa'iidaysan doono konton kun oo qoys kuwaasi oo ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya